أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati ibraahim casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda labaatan iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yihi yuhabitu اllahu اladiina aamanuu biاlqowli الthaabit yuhabitu اllahu alla wou sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugayaa hadalkii hadalkii day athaabiti sugnaa filxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku sugayaa addunyaa dhoweyd wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana waa ku sugayaa wayudilu llahu ilaahay waa baadiyeynayaa waa dhuminayaa addaalimiina kuwa dulmiga falay mushrikiinta wayafcalu اllahu alla wuu samaynayaa maa aladii kiibuu samaynayaa yashaau ay yashaa-u hu ou doonaayo yuhabitu llahu aladiina aamanuu yuhabitu llaahu alla wou sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli thaabiti buu ku sugayaa qowlka haabitka ee sugan alqowlu haabitna waxaa lagu macneeyey kelimatu towxiid waa qowlu laa ilaaha ila اllahu ayuu alla ku sugaa ou haleeshiinayaa waa waafajinayaa fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd macnaa qabla almowt waa intaysan dhimanin ka hor ilaahay towxiidkuu ku sugaa markaasay towxiidkii ku dhimanayaan wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana waa sugayaa yacnii fi lqabri qabriga dhexdiisana markay qabriga galaanna ilaahay kelimadda towxiidkuu ku sugaa oo marka la yidhaha man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka ilaahay waa ku sugaa oo towxiidkii bay markaa yacni haysanayaan oo ay qabsanayaan kuna dadaalayaan markay adduunyada joogaan aakhirada oo yacni qabriga loo jeedana waa lagu sugayaa su-aasha qabriga marka aakhiro waxaa loo leeyahay mar hadday acmaashaadii adduunyada kaad ka laalaabatay oo camal dambeo kuu siyaadayo ounan jirin aakhiradaada waa bilaabatay mar haddii qabri aada adduunyadii ka tagtay aakhiradaadii baa bilaabatay aakhiradaadana mar haddii aakhiradaadi camal dambe uunan kuu siyaadeynin adoo aakhiro jooga unbay la mid tahay xadiidkii nebigana wuxuu ahaa cuhmaan uu warinayey ina alqabra awalu mansilin min manaasili اlaakhira qabrigu waa guriga koowaad ee guryaha aakhiro qabrigu ka bilowdaa aakhiradu ay ka bilaabataa xadiidku wuxuu leeyahay faman najaa minhu famaa bacdahu aysar qofkii qabriga ilaahay ku badbaadiyo oo ku koro famaa bacdahu aysar waxa ka dambeeya kasii fudayd badan qofkaan ku yacni markaa aan ku badbaadinna famaa bacdahu ashaddu waxa ka daran uun mawaaqifta ka dambeysaa waa uun kasii daran tahay marka saa darteed marka filxayaati dunyaana waa markay adduunyada ka baxayaan oy ka gudbayaan oy dhiman rabaan ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim اlmalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun kuwaas marka istiqaamada laga helay mu'miniinta malaa'igtaa u bishaaraynayso towxiidkii iyo khaatumo fiicana ilaahay siina wa fi laakhira marka sidaas qabriga ayaa loo jeedaa wacalaa haadaa marka aayaddan waxay culimmada u deliishadeen cadaabulqabriga mar haddii marka mu'miniintii qabriga lagu sugaayo su-aasha hayru lmu'miniin oo gaaladii iyo munaafiqiintiina su-aashii lama waafajinayo waay marka meeshaas marka in qubuurta laysku imtixaanayo o laysku fidnaynayo ayay aayaddu daliilu tahay xadiidkii dheeraa ee albaraa bnu caazibna waa ku jirtayba nacam oo xadiidkii dheeraa baraa bnu caazib ee abu daawuud iyo ay wariyeen yaa waxaa ku jirtay fatucaadu ruuxuhu fii jasadihi baa lagu soo celinaya ruuxdiisa ayaa jirkiisa lagu soo celinaya wayaatiihi malakaani baa u imaanayaan fayujlisaanihi fii qabrihi qabrigiisay fariisinayaan fayaquulaani lahu man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka fayaquulu rabbiy allaahu wadiini اlإslaam wanabiyi muxamedun buu dhahayaa fayantahiraanihi wayaquulaani lahu haani waa horarayaan haddana mar labaaday ku dhahayaan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka wahiya aakhiru fitnatin tacridu cala اlmu'mini waa fitna imtixaankii ugu dembeeyo muuminka usoo banbaxayso fayuhbituhu اllahu caza wajala ilaahay waa sugayaa fayaquulu rab illaahu wadiini اlislaam wanabiyi muxamedun sala اllahu calayhi wasalam fayunaadii munaadin min asamaa'i mid samada ka dhawaaqaa dhawaaqayo an sadaqa cabdii addoonkayga waa run sheegay ku dhawaaqo ayaa samada xaggeeda ka dhawaaqayo wuxuu leeyahay an sadaqa cabdii addoonkayga waa run sheegay qaala fadalika qowluhu tacaalaa yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli الhaabiti fi اlxayaati اddunyaa wafi اlaakhira aayadduu akhriyey marka idan aayaddan marka cadaabulqabrigay ka hadlaysaa qur-aanka aayadda kaloo cadaabulqabriga ka hadlaysa waxay tahay fii suurati kaafir annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya waywma taquumu الsaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aayaddaa waxay tilmaamaya fircown in hadda la cadaabayo haddana aakhira lama gaarin dabcan qabriga waay marka meesha lagu cadaabayo ayb waxaa kaloo tilmaamayso suuratu طaaha waman acrada can dikrihi faina lahu maciishatan danka noloshaas cariiriga waxaa lagu fasiray alxayaatu اlbarzakhiya waa saddexdaas aayadood waxay wax ka tilmaamayaan cadaabulqabrigay sugayaan ama axaadiidta rasuulka salى اllahu alayhi wasalam waa mutawaatir iyadoo ay soo aroortay in qabriga laysku imtixaanayo ayb aayaddan marka aayadahaas ayay ku jirtaa cadaabulqabrigana laga qaatay yuhabitu llahu alla waa sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugayaa athaabiti sugnaa waa laa ilaaha ila allahu fi lxayaati noloshii dhexdeeda marka bilqowli thaabitidan hadda annaga waxaan ku tacallujinay yuhabitu aamanuna waa lagu tacallujin karaa macnuhuna markaas wuxuu noqonayaa yuhabitu allahu ilaahay wuxuu sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli haabiti rumeeyey qowlkii haabitka ah ee towxiidka kuwii rumeeyey alla waa sugayaa fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyaduu ku sugayaa wa fi laakhirati aakhirada dhexdeedana waa ku sugayaa ilaahay ayb meeshaas marka labadaas macno ayaa ku jirta wuxuuna macnuhu ku xiran yahay xarafkaas jar waxa lagu tacallujinayo jaari majruurkan ujeedaa haddaad aamanun ku tacallujisana macnayadu yacni qowlkii sugnaa kuwii rumeeyey haddaad yuhabitu ku tacallujisana macnihiisu waxa uu yahay haddii aada ku tacallujiso yuhabituna waa qowlkii haabitka ahaayee sugnaabuu ku sugaa waay macnaheeda wayudilu llahu ilaahay waa baadiyeynayaa waa dhuminayaa aldaalimiina kuwa daalimiintana alla waa dhuminayaa oo su-aashiibuu ka dhumin jawaabtii baa laga wareerina ayaga leanna acmaashoodii baa xumayd wayafcalu llahu alla waa samaynayaa maa aladii kii yashaau ee yashaau huwa u doonayo yacni ilaahay gacantiisa hidaayada iyo baadiyeyntaba ay ku jirtaa wabiyadihi wabiyadi illaahi alhidaayatu waalidlaal imaamu dabari saasuu yiri alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar alam tara miyaadan arkin ama ogaanin ila aladiina kuwii badaluu bedelay nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa ku bedelay kufran gaalnimo ku bedelay waaxalluu dejiyey qowmahum qowmkoodiina dejiyey daara albawaari halaaga daartiisa halaag degmadeed kuwii dejiyey qowmkooda kuwa miyaadan arkin ama ogaanin jahannama jahannamo ah daaralbawaarkii baa la macnay ayaa la tafsiira jahannama jahannamo ah yaslowna xaal ay gelayaan haa jahannamadaas wabi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru ayaa baas lahaaday meel lagu sugnaado ayaa baa yacni sugnaanshaa baas lahaatay oo jahanamo waayo in lagu sugnaado wajacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen andaadan kuwa ay la simayaan oo xaqiisii ay wax ka siinayaan oo ay alle la fil dhigayaan liyudiluu si ay u dhumiyaan annaasa dadkii can sabiilihi ilaahay jidkiisa ay uga dhumiyaan qul waxaa tiraa nebigow tamatacuu iska raaxaysta fa ina masiirakum makaanu ahaanshadiinna yani fa ina masiirakum noqoshadiinna ila naari naar intii kaabay ahaatay alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii bedeluu nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa ku bedelay kufran gaalnimo marka nicmat allaahi bad bedeladaas baa laba mafcuul u baahan oo midna nicmat allaahi waay nicmatada waayo midka kalena kufran marka nicmat allaahi baana mafcuulka labaad noqonayso liannahu huwa aladii yadkhulu calayhi xarfuljari iyaday gelaysaa alam tara ila aladiina badeluu binicmat illaahi kufrahu maogtahay badanaana ba'da mafcuulka labaaday gasha ayay gashaa marka alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin badeluu bedelay binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa kuwa ku bedelay kufran gaalnimada kuwaas ma arkino nicmadaasna waxaa lagu fasiray nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay nebi moxamed buu iyaga ka dhexdhaliyey degmadoodii baa laga soo diray meeshay deganaayeen qur-aankiio iyaga luqadoodii lagu soo dejiyey sharafaa ilaahay la doonay oo uu markaa yacni ula yimid sharafkii dhammaan waxay ku bedeleen marka xumaan iyo kufri dadkoodiina meel xunay ku fureen ayb marka nicmat allaahi nebiga waa lagu macneeyaa nebigada nicmooyinka ilaahay buu ka mid yahay ibnu cabaas asaga wuxuu dhihi jiray hum wallaahi kufaaru quraysh kuwan la sheegayo kufaaru quraysh siyaaqa marka aayaddan ee aayadihii ka horreeyey isku xirkooduna wuxuu noqonaa ilaahay markuu mu'miniinta xaalkooda ka sheekeeyey iyo inuu hanuuniyey gaaladana laga sheekeeyey iyo inuu baadiyeeyey dakara sababa fii idlaalihim gaalada maxaa lagu dhumiyey ilaahay ma isagaa yacni ma xigmad la-aan ma yacni ma malagu ma lagu dirqiyey xumaanta maya ayagaa doortay waayo marka aayaddan ilaa waxaa lasoo sheega wayudilu llahu الظaalimiina wayafcalu اllahu maa yashaa haalimiin marka maxaa lagu baadiyeeyey waa kan camal xumadooda ayagaa waxay doorteen kufri nicmadii allana waa diideen ayb alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii bedeluu bedelay nicmat allaahi ay bishukri nicmat illaahi nicmada alle shukrinteeda kuwii ku bedelay kufran gaalnimo oo waxay la mid tahay qowluhu tacaala watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun wa axalluu dejiyey qowmahum qowmkoodii intii adeecday daaraalbawaari halaag degmadiis dejiyey meel lagu halaagsamo ayay dadkoodii ugu fureen oo ay dejiyeen dadkana marka de kuwaan kuwii ru-asada ahay waaye ru-asadaas baa markaa intay xumaan kula taliyeen bay dadkoodii ayay meel xun ku fureen dadkana waxaa ugu xun kuwa dadkooda meel xun ku furo siday u hogaaminayen u hogaaminayen meel xun ayagana ay la ba-aan dadkiina markaas meelay ku ba-aan dhexgeliyo oo ku furo meeshaas jahanama jahanamo ayay ayay dejiyeen jahanama marka saddex ecraab baa ku bannaan bedel in laga dhigo daaralbawaar lagu bedelo wa axalluu qowmahum dadkoodii dejiyey daaralbawaari jahanama dejiyey cadfu bayaanna waa ku bannaan tahay oo jahanama ah degmadaas lagu halaagsamay waaba jahanama waxaa kaloo ku bannaan baabulishtiqaal in lagu dayo oo jahanama yaslownahaa ay yaslowna waxay gelayaan jahanama bay gelayaan yaslownahaa waa gelayaan ayb wa bi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru syacni sugnaanshaa baas lahaatay ayb oo marka ayilmustaqaru baa laga wadaa meel lagu sugnaadaa baas leh almaqsuusu bidami hiya waayo waa jahanamo wajacaluu lilaahi alla waxay ka ictiqaadiyeen ama ay alla waxay u yeeleen andaadan kuwa ay fil iyo fac ay uga dhigayaan liyudiluu si ay u dhumiyaan annaasa dadkii can sabiilihi ilaahay jidkiisa uga dhumiyaan ilaahay bay waxay u sameeyeen andaad iyo asnaam waxyaaba ay la simaan maxay kale kala dan leeyihiin dadka inay dhumiyaan ayb ibnu kathiir iyo abu camar iyo waxay akhriyeen bifatxi ilyaa-i liyadiluu can sabiilihi inay dhumaan ilaahay jidkiisa ka dhumaan qul waxaa tiraa nebiyow tamatacuu iska noolaadoo iska raaxaysta adduunyadan dhexdeeda iskaga raaxaysta fa ina masiirakum noqoshadiinna ila naari naar xaggeeday ahaatay masiirakum marka waa masdaru saara attaama saara oo taama a masderkeeda waa bimacnaa rajaca waayo markaas ay fa ina rujuucakum ila annaari ee saarada marka tii intiqaalka macnaheedu keenaysay ma aha haddii la yidhaha marka saaradii macnaheeda macna alintiqaal ah waaye faxiinaidin markaas waxaa ka dhalanayso innada inay khabar weyso oo markaa haddii la yidhaha fa ina masiirakum ahaanshadiinna yacni haddii la yidhaha marka myacni fa ina masiirakum meeshaad u guure yani guuritaankiina ila naari aada u guurtaan hee weli khabarkii innadii ma dhammaystirno markaa taqdiirka marka in la qadaro khabaru ina lasoo qadaro fii midli hada tarkiibina qaliilun jiddan waayo marka qur-aanka laguma fasirayo saas fa ina masiirakum ay fa ina rujuucakum noqoshadiina ila naari bay ahaatay un baa la dhaha marka naar intii kaabuu ahaaday qul licibaadiya aladiina aamanuu yuqiimu الsalaata wayunfiquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya qul dheh nebiyow licibaadiya addoommadeyda u dheh aladiina addoommada oo aamanuu rumeeyey yuqiimuu ha oogeen liyuqiimuu ha oogeen asalaata salaada ha oogeen sidaa ku dheh wayunfiquu hanaf ha bixiyeen mimaa rasaqnaahum min bacdi maa kii wax ka mid a rasaqnaahum aanu ku arsuqnay siran musiriina xaal ayyihin ayagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaal ayyihin ayagoo muujisanayo min qabli an yaأtiya intuunan u imaanin yowmun maalin ounan u imaanin yownka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan ahaanin ounan ahaanaynin walaa khilaalun wadaytinimana aysan dhexdiisa ahaanaynin markuu alla kufaartii xaaladoodii ka warramay sababka ay gaalnimo aay naarta ku mutaysteen uu ka warramay muminiin oona marka mu'miniintiibuu alla wuxuu amrayaa markan inay daacadiisa laazimaan nafsadooda inay aada u feeriyaan weliba labada tiire islaamka ugu waaweyn bacda tawxiid salaada iyo sakada ay ku dadaalaan intaan qiyaamahaba la gaarin marka kuwaana marka camalkoodii xumaabaa naloo sheegay annagana waxay nala amrayaa naloo sheegaan qul dheh licibaadiya addoommadeyda ku dheh aladiina addoommada oo aamanuu rumeeyey yuqiimuudan marka dhowr weji bay ku macneeyaanoo aa xagga icraabta in laam loo soo qadaro laamulamrioo liyuqiimuu la yidhaaha addoommadeeda waxaad ku tiraahdaa liyuqiimu salaata salaada ha oogeen waxaa kaloo la yidhaahdaa qul lahum waxaad ku tiraahdaa qul licibaadiya waxaad ku dhahdaa aladiina aamanuu alla rumeeyeen aqiimuu ooga asalaata salaada ooga yuqiimuu waa oogayaan markaa oogeen asalaata salaada oogeeni qul lahum aqiimuu yuqiimuu marka yuqiimuudan marka maxay noqonaysaa jawaab bay waxay u noqonaya dalab muqadar ah dalabkaas muqadarkana aqiimuu waay aqiimuu lasoo qadarayo waxaa kaloo bannaan iyadana in la dhaho qul licibaadi qul licibaadiya aladiina aamanuu ku u dheh u sheeg inta qul lahum haddaad u tiraahdid aqiimuu haddaad ku dhahdana yuqiimuu waa oogeen markaas halkaana marka shardi iyo waxbaa lasoo qadaraa sida horaa laakiin ugu dhow uguna uguna sahlan qul licibaadiya aladiina aamanuu addoommadaydii rumeeyey u dheh yuqiimuu liyuqiimuu ha oogeen asalaata salaada ha oogeen sidaa ku dheh wayunfiquu ha bixiyeen mimaa min bacdi maa kii wax ka mida rasaqnaahum aanu ku arsuqnay siran musiriina xaal ay yihiin iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaal ayyihin ayagoo muujinayo si muuqato iyo si hooseba ha u bixiyeen min qabli an yaatiya intuunan u imaanin yowmun maalin yowmka oo laa baycun wax kala gadasho fiihi dhexdiisa aynan ahaanin walaa khilaalun wadaytinimana dhexdiisa aysan ahayn yacnii maalinkaa marka si kalood wax ku helaysaan male acmaashiinaa qarash idiin ah marka acmaashiinii ku dadaala waayo marka inaad la timaadaan acmaasha kuwa ugu waaweyn salaadii iyo zakadii iyo la imaada dabcan towxiidkiina qul licibaadiya aladiina aamanuu baaba lagu xusay oo haddaynan markaa iimaan aan laga helin oo mu'miniin aynan aynan ahayn salaad waxmaba tarteenba ayb meeshaana marka yacni isku xirka aayaddan iyo tii hore sidaas aan sheegnay waayo oo mar haddii gaaladii laga soo hadlay iyo acmaashoodii xumayd innagii waxaanu lagu tirtirsiinaa acmaasha fiican marka ayb allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda allahu alle aladii allihii waaye khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaala abuuray waalarda dhulka abuuray waanzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an kasoo dejiyey biyo fa akhraja soo saaray oo bixiyey bihi bilmaa'i biyaha kusoo saaray min athamaraati midhaha xaggooda xaal ou ka ahaaday risqan ay marsuuqan wax la cuno lakum liajlikum idinka dartiina idiin soo saaray wasahara layliyey lakum idinka idiin layliyey alfulka buu idiin layliyey alleh dooniduu idiin layliyey ama ou idiin sakhiray ama markabka litajriya si ay u dureerto fi lbaxri badda dhexdiisa ay ugu dureersato biamrihi ilaahay amarkiisa ay ugu socoto wasahara lakum wuxuu alla idiin sakhiray alanhaara webiyaalkuu alla idiin sakhiray wasahara lakum wuxuu alla idiin sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayixii wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray daa'ibeyni dhexaal ay yihiin kuwii joogta ah oo yacnii intaad adduunyadu intay jirtaba jiraan wasahara lakum idiin sakhiray alleyla habeenkiibuu idiin sakhiray wanahaara maalinkii wa aataakum alla wuxuu idiin siiyey min kulli maa shay dhammaantii xaggiisa iyo wax idinka siiyey sa'altumuuhu aada su-aalateen shay-an buu idinka siiyey wain tacudduu haddaad xisaab haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa laa tuxsuuhaa ma koobaysaan ina alinsaana insaankii la daluumun mid dulmi badan waayo oo shaygu meeshii ou lahaa maane meel kale dhigis badan waayo kafaarun oo alla diidis badan waayo kufrin badan halkaanna marka aayadahan waxaanu lagu baraarujinaa qudrada ilaahay koo waxaa kaloonu lagu baraarujinaa oo ku sugan tadkiirun biaalaa'i illaahi nicmooyinka allana waa nala xusuusina litaquuma alxujatu min wajhayni sababta waxaa la rabaa xujada inay laba dhinac nooga ooganto waa maroo qudrada ilaahay fiiriya markaan ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa aan fiirinno meeshaas waxaa nooga soo baxaysa inaan ilaahay ka cabsano xujo allaha awooddaas badan cibaado miyuunan astaahilin haaw dhinaca labaad ee xujada nalooga oogayo waxay tahay nicmada ilaahay nagu leeyahay in nala xusuusiyo oo haddii adiga ilaahay dhaqaalaha uu ku dhaqaaleynaayo sow kugu nicmeynayo marka lagu tuso axad adiga ku dhaqaaleynaya inaad cisyaan kala hor timaada sax ma aha markaas waa xishoona markaas ilaahayna xaggiisa nicmaa nooga timaado iyo ixsaan annaga marka in macsi xaggeenna ay ka timaado laa'iq ma aha mana haboono marka laba dhinacaa xujadii ayaa nalooga oogay marna qudradii allana waa nala tusinaa marna nicmada ilaahay ou noo galay wey marka macno weyn bay aayadahani marka ay ku fadhiyaan allaahu alle macbuudka xaqa lagu caabudo alladii allehi waayo khalaqa asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray waanzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda kasoo dejiyey maa-an biyo kasoo dejiyey waa roobkii faakhraja soo saaray bihi bilmaa'i biyaha kusoo saaray min athamaraati midhaha xaal ou ka mid yahay ama midhaha xaggiisa xaal ou ka ahaaday risqan marsuuqan wax la arsuqo la cuno la irsaaqdo lakum idinka dartiinna idiin soo saaray wasahara alla wuxuu idiin ou layliyey lakum idinka uu idiin layliyey alfulka doonidiibuu idiin layliyey waa mufrad jamacna waa noqdaa lanna ismiga haddii uu mufrad yahay muxallan bial jinsi unbaa laga faa'iideysanaa litajriya maxaa alla uu idinkugu sakiray doontana litajriya inay dureerto si ay u dureerto filbaxri badda dhexdeeda ay u dureerto ay ku socoto ay jeexdo biamrihi ilaahay amarkiisana ay ugu socoto amarka alla marka bay ku soconaysaay haddii ilaahay doono inuu joojiyo istaagi amarka alle ay ku socotaayo dabayshii ilaahay baa wadda doontaan ay ku socotaan haddii dabaysha laga leexiyo ama laga dabayshu ay markaa yacni si kala noqoto dooniday markabku khatar u galaan oo suuratu shuuraa baan ugu tegaynaa wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yasha yuskin الriixa fayadlalna rawaakida calىa dahrihi ina fii dalika laaayaati likuli sabaarin shakuur doomaha marka haddii dabeysha laga leexiyo bis waxay iska dhex qotomayaan biyaha ama qaarkoodna de doontu haddaynan doon hadda matoor iyo wax ku socoto ama xoog badan aynan ahaynoo shiraac iyo ay iska tahay meeshay u jeeday maana meel kale aadeysaa markaasa waxaa laga yaabaa markay aasiya u socotay australia inay aadaan laga yaabaa ama ay atlantiga aado dabeyshaa iska wada iyada waxba baashaas layska wado u marka dabeyshaas ay ku socoto oo yacni ilaahay baa abuuray dabeyshaasna marka ilaahay ku socodsiinaa subxaanahu wa tacaala wasakara lakum ilaahay wuxuu idiin sakhiray alanhaara webiyaalkuu idiin sakhiray alle oo webiyaalkii baa la idiin sakhiray oo waxaad kala soo baxaysaan wax la cuno jawharadaad kala soo baxaysaan waa webigii marka waa ku kala gooshaysaan oo doontii intaad halkan ka raacdaanaad dhan meel kale ay doonta aadeysaa danka leedihiin ayb webiyaalkaa waa ku beeranaysaan oo beeraad yacni waxaad cuntaan baad yacni aad ka waraabsanaysaan beerihiinaad ka waraabinaysaan xoolihiinaa ka cabaayo wamaa ilaa dalika idinkaa ka waraabayo ka cabaayo webiba hadduu aada usii weyn yahayna daaqa iyo tamaraaba laga dhalinaa oo korontaa laga dhashanaa korontada intaasoo anfacay leedahay waxaas marka korontada laga dhalinaa bad ama ama webi ah bani aadamka asaga maa samaysten ma samaysanin allah subxaanahu watacaala baa abuuray sameeyey sakhiray adiga marka ilaahay unbaa wuxuu kugu ilhaaminayaa ama uu ku baraa xataa kuba baritaanka lagu baraayo nicmo ilaahay waa iyada xataa ayb wasakara lakum alla wuxuu idiin sakhiray ashamsa qoraxdii buu idiin sakhiray iyo walqamara dayixi daa'ibayni xaal ay yihiin joogto cabdullaahi binu cabaas wuxuu yihi daa'ibayni fii daacati illaahi ilaahay daacadiisay joogto ku yihiin oo rabbi bay adeecayaan waa macnaha waa u hogaansamayaan tafsiir saasana waa jira marka qoraxdii iyadana wax badan baa laga faa'iideystayo waa lagu iftiinsadaa iyada lafteeda caafimaad ahaan jirka bani aadamka caafimaad ay u leedahay qoraxdii iyada lafteeda waaa laga waxaa laga dhashadaa energy daaqaa laga samaystaa daaqadaasi dib baa loo isticmaalaa bani aadamka waxbay ku tartaa waxyaabo fara badanoo de culumtan casriga laga lagaga faa'iideystaa jiro marka laakiin ma ahan in la iloobo allihii qoraxda abuuray bani aadamka maanta jooga jahligiisa meesha uu gaarayo kan tamarta ka dhashanayo oo qoraxdaasi ouna lahayn isaga daaqada iyo tamarta kala baxayay ayay la wareerayaan cilmi badana aqoon badanaa bay ku leeyihiin allihii qoraxdan abuurayna ma fiirinayaan waxaa ka sii daran allihii qoraxda abuuray baaba la inkiraa cilmiguuna sheegana haddaad adigu yacni adduunku wax abuuray ounan jirin de qorax kala samayso ood wax ku wax ku samaysato middaan iska dhaaf adiga maba lihide ayb haddii qof dhahayo uu jirana iskale qoraxdanna hadda waxay tahay marka xisiga iyo caqliga labada waa waa beeninayaan kaas marka qofku inuu la weynaado ma ahan cilmigan yarkee bani aadamka ilaahay siiyey ee uu kala koonkan ilaahay u sakhiray oo wax ugala soo baxayo inuu la imbihaara maaha isla markaana uu hilmaamo allihii koonkan lagu intifaacayo abuuray kaas in la iloobo qalad waa dulmi wasakara lakum alla wuxuu idiin sakhiray alleyla habeenkiibuu idiin sakhiray wanahaara maalinkii habeen iyo maalin habeenkii waa lagu nastaa waa la hurdaa waa jawi u diyaarsan qofku deganaan maalintiina shaqaa la adaa waa la kala yaacaa haddii laga dhigi lahaa maalin keliya iyo haddii habeen keliya laga dhigi lahaaba noloshaana waa ogtihiin wax ka bedelmi karo oo ilaahay uu leeyahay fii suurati alqasas qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa ywmi اlqiyaamati man ilaahun gayru llahi yaأtiikum bidiyaa'in afalaa tasmacuun maalin haddii laga dhigana sidoo kale yaa habeen man ilaahun gayrullahi yaأtiikum bileylin taskunuuna fiihi afalaa tubsiruun miyaydnan arkaynin adduunyada meelaha mararka qaar habeen keliya ah xilliyada qaarna maalin keliya ah oo weliba de sanadkao dhan aan ahayn waxay ku jiraan ilaahay unbaa ogna maalinta ay qoraxda usoo ay soo baxayso say habeen ugu jiraan ugu jiraan maalintay qoraxda soo baxayso farxad waa damaashaadaya say maalin keliya ugu jiraanna marka ugu horeyso habeen ay arkaan waa damaashaadaya waa farxaya wax ka maqan kuwaasaa ogna adiga laakiin maalin iyo habeen isku cabiraan waqtigoodaad haysaa warba maba u hayna maka fekerayno ma fiirinayno malihin annaga wax ilaahay una siiyey waayo wax aan qabanay oo nalagu siiyeyna ma leh marka ilaahay aan qudradiisa fiirino keligiisna aan caabudno waxaan laga daba wado waa in la waa in la daadiyaa oo aan cibaadada ilaahay waxba lala wadaajinin wa aataakum alla wuxuu idin siiyey intaas marka qudradii baa laga soo hadlaya nicmadiin hadda nicmona waa dabcan waa laga hadlaya laakiin hadda nicmadii baaba toos loo tilmaama wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa sa'altumuuhu min kulli shay-in shay kasto oo sa'altumuuhu yacni aada weydiisataan wa raqibtum ileyhi aada jeclaysataan shay-an uu idinka siiyey wa aataakum wuxuu idin siiyey min kulli maa yacni shay dhammaantiis xaggiisa shayga oo sa'altumuuhu aada su-aalateen shay-an buu idinka siiyey waa waxbuu idinka siiyey shay-anta dambe marka waa la xadfay iktifaaan bimaa maada oo bimacnaa shay ah oo nakiro mawsuufo waayo maadaane ayaa lagu gaabsaday marka maadaas maadaama bimacnaa shay ay tahay taasaa qariino u ah wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa shay dhammaantiis shayga oo sa'altumuuhu aada suaalata aada su-aalateen shay-an uu idinka siiyey wain tacudduu haddii aada tirisaan ood isku daydaan inaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa laa tuxsuu ma koobaysaan haa nicmada alle ma koobi kartaan ma koobi maysaan ina alinsaana insaanku la daluumun waayo mid dulmi badan oo yacni dabcigiisa marka waxaa si waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid a inuu shayga booskiisa boosaan ahayn mid dhigid badan waay kafaarun oo waxdiidis badan markii lagu dheeraaday hadalka yacni dadka sucadada iyo ashqiyada iyo axwaashooda markii laga sheekeeyey sacaadadana waxa ay ku timaado waxaa ugu weyn macrifada alle iyo sifaatka ilaahay oo biasmaa'ihi wa sifaatihi lagu garto shaqaawo oo dhan iyo nasiib xumo iyo dhurdarsi iyo ayaan dar yacnii nasiib xumo dhammaanteedna maxay ku timaadaa biljahli bidaalika in ilaahay laga jahli noqdo ayaa allah wuxuu ku khatimay aayadda marka ina alinsaana ladaluumun kafaara lagu khatimay oo marka yacnii maanta dha yani aayadihii hore waxay ka sheekeynayeen dadka wanaagsan tilmaamahooda iyo kuwa xun sacaado maxaa lagu helaa waxa ugu weyn oo sacaadada lagu helaa waxay tahay ilaahay in la aqoonsado iyo sifaadka alle magacyadiisa iyo tilmaamihiisa in lagu aqoonsado shaqaawana waxay ka timaadaa oy ku dhan tahay in ilaahay ku abuuray aada ka jaahil tahay walciyaadu billaahi saas darteed marka waxaa aayaadkii lagu soo khatimay qul licibaadiya aladiina aamanuu markii mu'miniin salaad iyo zakey markii la faray kuwii horena acmaashoodii xumaa laga sheekeeyey waxaaba lagu soo khatimay ilaahay tilmaamihiisa wan wanaagsan oo asaga keliya uu leeyahay oo khalqi inuu alla wax abuuray ah sifaadka allay ka mid tahay khalqigu abuurista waxaa ka mid a inuu sakhiraayo koonkan oo dhan inuu isaga noo sakhiray wax walboo aan haysano muncimku inuu isaga yahay marka rabbi baa lagu baraa waayo macnuhu haddaad rabbi barato sacaado waa haysaa haddaad ilaahay barato towfiiqdana uu ku waafajiyo sacaadada asalkeedu waa inaad ilaahay taqaan shaqaawada asalkeedana inaad ilaahay ka jaahil tahay insaanka marka laba tilmaamoodoo waxaa lagu khatimay uu leeyahay insaanku oo inuu dulmi badan yahay alla diidis badan yahay maxaa looga baxaa labadan tilmaanna marka labadan tilmaan waxaa ka bixi kara qofka inuu rabbigiis yaqaano fii suurati اlaxzaab ilaahay wuxuu yidhi inaa carabna alamaanata cala aلsamaawaati waalardi wاljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha اlinsaan maxaa ka bacdi la yidhi inahu kaana daluuma jahuula insaanku waa mid jahli badan oo dulmi badan marka dulmiga iyo jahliga waxaad iskaga roogi kartaa inaad ma ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ku barato awaamirta allana aa u hoggaansanto tilmaamahan marka bani aadam waa lagu sifeeyey laakiin diinaa looga baxaa diin ayaa looga baxaaye inaad maal badan haysato iyo inaad shahaadooyin waaweyn haysato ma looga baxayo insaan waa daluum waa jahuul daluum kafaar ah waayo keliya waxaa looga baxaya inuu ilaahay u hoggaansamo qof rabbi inuu barto fii suurati sa'alana ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu الsharu jazuucan waidaa masahu اlkhayru manuucan ila lmusaliina kuwa ilaahay yaqaano ilaahay u tukado unbaa ka badbaadaya tilmaamahaas marka meesha waxaa nala dareensiinaa waxay tahay diintu qiimaha ay ku fadhiso maahan dadka qaar hadda dulmiga bani aadamkee weyn waxaa ka mid ah dhibka adduunyada yaallo inuu diin u tiiriyo wixii dhibka looga bixi lahaa yacni dulmiga iyo jahliga wixii looga bixi lahaa ee qur-aankanba wuxuu ka dhigayaa dhibaataba diin noogama horreynin buu ku leeyahay qofka saas u dhahayaan arrintaas iyadaa marka miyaynan ahayn dulmiga dulmi weyn waayo weliba markaas wuxuu ku leeyahay waxaan fiiri dhacayo iyo yacni dadkan marka yacni nin walbaa diin uu haysto oo waxyaabahaasuu marka u sheegaya dee diinta qaladka ma lahane qofka diinta tarjamaayo qalad tarjumaayo qalad waa yeelo karaa iyo fikir xun adyaanta baatilkaana de iyagu aslanba baatil ayba wataan laakiin qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka inuu wanaag ku gaaro ilaahay qur-aanka noogu keenay marka maaha in isaga la yidhaha diin la-aantuse adduunyada maxay ka dhaxashay diin la-aanta adduunyada maxay ka dhaxashay haddaad taariikhda dib u milicsato dadkii diin laawayaalka ahay waxay adduunyada ku sameeyeen ilaa maantaa laga qaylinaa yani maw maw muxuu ahay maxay ahaayeen yani joseph stalin stalin iyo maw iyo wixii lamidka ahaa ma diinay dadka adduunyada ku fasaadiyeen mase waxay ku fasaadiyeen diin la-aan bal diintay la dagaalamayeen diin la-aanay ku socdeen intaasoo dadna waa dhameeyeen intaasoo dhiigna waa daadiyeen weliba iyaga mabda diin la-aanay sheeganayeen laakiin diintu iyada yacni waxay u timid bashariyada inay badbaadiso dagaalka qur-aanka iyo ku jiro iyo sunnada nebiga ku jirana waa dagaal mafsadada laga fiirinayo ay ka badan tahay marka aan la samaynin tan imaanayso xaqiiqu saas waa ummad aan dagaal aaminsanayna ma jirtaba waayo ummad walba maxay ciidan u samaysaneen maxay yacnii xooggeeda maxay u badinaysaa waxay u badinaya marka maxay haddaynan dagaal rabin maxay ciidan ku samaysanayna maahan in diintii maadat ulfasaad inta laga dhigay iyada maxaa maxaa dhacay markaad tiraana waqatilu waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum iyo waqtuluuhum xaysu taqiftumuuhum iyo ayaa ku jira in la yidhaahdo sax ma ahan oo yaan gaashaan dhig lahayn yaan dagaal abaa yaan dagaallaminna nacam lahayn marka dadka qaarkood maskaxdoodaa aada u yar wixii hore uu soo arki jiray unbaana la xun meeshaan cusub oo u gulfaayo oo u cararaayana toban sano ama labaatan ka bacdi haddana waa kasoo wax kaloo haddana aadaan sax maayb mabaadida marka waxaa lagu qiimeeyaa shareecada islaamka dagaal waa ku jira dagaalkeedu laakiin noociis maxaa ku jira axkaamtiisa iyo cadaaladda ku jirta iyo fiqigiisa iyo maa maad maa maad fiirisid haddii marka ilxaadna uu keenayo nabadgelye haddii ilxaad lagu helaayana mulxidiin badanaa adduunyada soo martay oo dadka dhammaysay ma haddii ninkii diinta lahaaba xumaan oo aakhiro iyo ka cabsanaya haddii xumaan ka timid midaan aakhiraba ka cabsanaynin see wanaag uga imaanaan ilaa dadkii ahwaadooday u dagaalamayaan in in badan oo ka mida qofkii marka aakhiro ka cabsanaya haddii qalad ka yimid midaan aakhiraba ka cabsanaynin oo hawadiisa raacayo muxuu soo wuxuu fasaadinaya yaase ka hadlo kuwan diinlaawayaalka ah maalan jiniiska dhibka uu ku haayo muslimiinta ah xuquuqdii dadku ay lahaayeen aaweyn kuwaas marka ma diin maa lagu cadaabaya kuwa cadaabaa malaaxido waayo aan diin rumaysnayn yani ilaah ma rumaysnaan ujeeda haddana maca daalika waxaasay samaynayaan marka malaaxidada laftoodu waxaa weeyaan iyaga laftoodana diimaha waa wada necab yihiin haddana diinulislaam ay aada usii necban yihiin leanna xaqnimadiisa ay og yihiin fii qaraarati anfusihim marka alla aayadda marka saasaa lagu khatimay ina alinsaana ladaluumun kafaar waxaa looga baxaa marka waa diin baahida diin loo qabo marka waa badan tahay waid qaale markaa dadka weliba macnawiyaadkii maadiyaadka dadka dadka maadiyaadka ku badan qalbigoodu maadada ku weynaatay noloshoodu ay maado keliya noqotay maanta waa og yihiin macnawiyaadka ay la-yihiin darteed waxa uga maqan qofku marka maadi baxtiya ma iska ahaa karo hadduu maadi baxtiya noqdo macnawiyaadkii ay ka baaba-aan qofkaas waa u dhammaatay noloshiisayna saameyn ku yeelanay walidaalika gaaladu markay arkaan arkaan maadiyaadkoodu inuu xoog batay waxay raadiyaan macnawiyaad bay raadiyaan qaaraa marka buudiistaha ka raadiya kuwaa thawisimka ka raadiya kuwaa meelay ka raadiyaan ilaahay qofkau towfiiqda waafajinaa islaamku ka dhex raadiya waid qaala ibraahimu rabi jcal hada اlbalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam wadkur xus id waqti qaala ibraahimu ibraahim uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaa kan kanday albalada beledka maka waayo aaminan ka yeel mid nabadgelya nabadgalay ka yeel wajnubnii ilaahu iga fogey aniga wabaniya iyo wiilashayda an nacbuda inaan caabudno alasnaama asnaamta inaan caabudnana ilaahu naga fogey qisadii marka nebiyullaahi ibraahim ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka hadlaya halkan wadkur xusid waqti qaala ibraahimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaa kan kanday albalada beledka maka waaye aaminan ka dhig mid aaminoo nabadgalo oo ka nabadgalo cadow iyo dhibaato wajnubnii ilaahu iga fogay aniga iyo wabaniya wiilashayda an nacbuda inaan caabudna al asnaama asnaamta inaan caabudna ilaahu naga fogay ibraahimu taymi wuxuu dhihi jiray taabicigaa man ya'manu اlbalaa'a bacda khaliili اllaahi ibraahim yaa imtixaan ka nabadgelaayo nebiyullaahi ibraahim ka bacdi yacnii nebiyullaahi ibraahim fiiri hadda isagoo nebi ilaahay ami rasuul ah ululcasmi min arusul ka mid a wuxuu ka cabsanaa shirki shirki buu ka baqaa isagoo nebi ilaahay oo rasuul ilaahay ah shirki buu ka baqaa ilmihiisana wuxuu kala baqaa shirkiga oo wuxuu leeyahy wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga ilmahayga asnaam inaan caabudna naga dheereey sanam waxaa la yidhaahdaa shayga marka uu muuqaal sawir ah markuu leeyahay yani shayga la caabudaayo markuu muuqaal uu leeyahay sanam hadduusan muuqaal ama muuqaal ama muuqaal la-aan marka uu yahayna waa iska wathan marka alwathanu acamu min asanam wathan waxaa la yidhaha wax kastoo la caabudo ama muuqaal halahaadana ayay lahaani marka muuqaal sawir leh shayga la caabuda uu yahayna sanamaa la yidhaha labadaasay culummadu sanam iyo wathan ku kala qaadaan ayb marka meeshaana diintu inay muhiim tahan ka qaadanayna waayo nabiyullaahi ibraahim ale calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu rabbi ka baryaayo oo yacni in ilaahay uu ka fogeeyo uu weydiisanayo waxaa ka mid ah sanam in la caabudo wajnubnii ilaahu iga fogay aniga iyo wabaniya wiilashaydaba an nacbuda inaan caabudno alasnaama marka ibraahimu taymi wuxuu haddii ibraahim sidan dhahayo nebiyullaahi ibraahim annaga xaggeen joognaa waay marka yaa ka aamin ah marka in iimaanka laga qaato kulligan kama aaminihin iimaanka hadda aada haysato in ilaahay kaa qaato kama aamintiid marka in ilaahay wax badan la baryo nebiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow qalbigaaga qalbigayga diintaada qalbigayga diinkaaga ku sug in la cabsado wey dadka shirkiga ka cabsado ilaahay waa ammaanay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun aayadihii suuraة اlmuؤminuun nusaaricu lahm fi اlkhayraati bal laa yashcuruun aayaadkaas marka waxaa ku jirtay wاladiina hm birabbihim laa yushrikuun taasaan rabaa wاladiina hm birabbihim laa yushrikuun kuwa aan rabbigood shirki u sameyneynin waa lagu ammaanay dadka marka shirkiga in laga dheeraado laga cabsado laga fogaado wax aada u qiimi badan maahan qofku inuu yidhaahdo annaga maxaa shirkina loogu sheegaa muslimiinaan nahay hadda maa shirkina loo sheegaa in qalad nabiyullaahi ibraahim maad adiga ka cilmi badan tahay isagii baa wuxuu leeyahay wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam kan saas dhahayase muxuu shirki ka yaqaanaa ayb haddii uu shirki wax ka yaqaana sidaas ma dhaheen rasuulka sal alla l slam wuxuu yidhi shirkigu akfaa min dabiibi namli fi dulmat اleyl ou kamaa qaala sal l slam habeenka mugdiga ah quraanshada dhagax sisib oo madow ku socoto shirkigaa ka qarsoonaan badan marka habeen mugdiga dhagax madow quraansho ku dul socota yaa arkaayanan shirkigu saas waa ka daran yahay marka shirkigu macnihiisu marka shirkuliraadaa jiro waxaa jiro shirk shirki akbara adiga nawaayaadkaaga iyo iraadadaada iyo qalbigaaga waxa uu rabo inaadan ilaahay kula wadaajinin cid kale waa dhib badan tahay arrintaas iyadaa qof inuu taas taxqiijiyo waayo statusku waa shirki camal aakhiro adduunyo keliya lagu raadiye waa shirki waxyaabahaas oo dhan adima ka badbaadi kartaa shirkigu keliya ma waxaad u qaadanaysaa inuu yahay gaalnimada bis oo looga baxaayo diinka taa keliya ma ahan kan waa riyaagu waa shirki asqara ilaahay e wixii uu lahaa inaad keyrkiis siisana waaba shirki akbar waana cudurka cudurada marka aadka u daran dadka haysto rabbi yaa rabbi rabbigayow inahunna iyaga asnaamtu waa damiirka u laabana inahunna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kahiiran in badan bay dhumiyeen kuwaasoo min annaasi dadka ka mida in badanoo dadka ka miday dhumiyeen asnaamtu sabab u noqdeen faman tabicanii faman axadkii qofkii tabicanii i raaco calaa maa ana calayhi waxaan anigu ku suganayo min aliimaani bika rumaynta aan ku rumaynaya ah igu raaco fainahu kaasi isagu minii anuu iga mid yahay fainahu isagu minii anuu iga ahaaday ma anuu iga mid yahay waman casaanii qofkii icaasiyana fainaka adiga gafuurun alla dembi dhaafid badanaa tahay raxiimun naxariis badan ambiyada ilaahay marka dad lacnado aada wax u lacnado sabaabiinoo dadka caaya ma aha ma aynan ahayn marka waman casaanii fa inaka gafuuru raxiim qofkii icaasiyana adigaa taladiisa iska leh anu waxa ma haysto laba macnaa marka meeshaa ku jira fa inaka gafuuru raxiim in laga wado inta aan la ogeysiinin shirkiga inuu ilaahay dhaunan dhaafin yani dembiga shirkiga qofka ilaahay kala hortaga inuunan u dhaafin intii aan la ogeysiinin ka hor waayo waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi fa inaka gafuuru raxiim waxaa laga wadaa ilaahu adaa saa doonta yeelaayo yani ilaahay sidou doonuu yeelayaa laakiin mau naxariisanaa qof shirki ku dhintay aakhira maya ulaa-ika ya-isuu min raxmatii naxariisteeda waa ka quuseena ilaahay ayb rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inii aniga askantu waxaan dejiyey min duriyatii min bacdi duriyatii ubadkayga wax ka mida qaar ka mid ah biwaadin baan dejiyey waadi doox dooxa oo gayri dii zarcin abuur mid u saaxiiba aan ahayn waxba aysan ka baxaynin cinda beytika beytkaaga agtiisaan dejiyey beytkii day almuxarami xurmada loo yeelay ee la xarimay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow facaltu daalika sidaasaan yaan yeelay liyuqiimuu yanii inay yani si ay u oogaan asalaata salaada yani facaltu daalika yaa rabbanaa liyuqiimuu inay oogaan asalaata salaada yaan saa u yeelay fajcal ilaahu oo qibladii baan ka agdhoweeyey inay salaada oogaan fajcal ilaahu yaal afidatan quluub quluubta oo min annaasi dadka yacnii xaggooda ka ahaatay fajcal yaal afidatan quluub quluubta oo min annaasi dadka ka mid ah tahwii inay usoo hiloobeysay u iilanayso ilayhim xaggooda usoo iilanayso warsuqhum ilaahu arsuq min ahamaraati midhaha xaggiisana ka arsuq lacalahum yashkuruuna likay yashkuruu say u shukriyaan ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna innii aniga askantu waxaan dejiyey min duriyatii ubadkayga wax ka mid ah kuwaasna marka waa ismaaciil iyo hooyadiis dabcan ila isxaaq shaam uu jiray isaga min duriyatii marka min bacdi duriyatii way mintuu tabciidiyo way biwaadin doox ayaan dejiyey waadiga oo gayri dii zarcin waayo maka oo laba buurooday u dhexaysaa waa meel doox aho biyo mareen roobku markuu soo do-o daadku uu dureerayo biwaadin baan dejiyey dooxo dooxa oo gayri dii zarcin zarci iyo abuurka u saaxiiba aan ahayn yaan dejiyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow facaltu daalika sidaas ayaan sameeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow liyuqiimuu inay oogaan ayaan u dejiyey asalaata salaada liyuqiimuu marka askantu baa lagu tacallujinaa hay cinda beytika aan ka tegey cinda beytika ayaan dejiyey beytkaaga agtiisa almuxarami xurmada loo yeelay ama la xarimay ee lagu xarimay agtiisa in geedkiisa la gooyo wax lagu dila iyo waxaas oo dhan marka meesha waxaa laga qaadanaa bay culimmadu dhaheen beytku inuu jiray qabla ibraahim culimmada qaarna marka waxay leeyihin nebiyullaahi aadamaaba dhisay waqiila waxaa la yidhi cinda beytika waxaa laga wadaa meesha beytku noqon doono markaas ma dhisna ibraahim iyo ismaaciilaana dhiseen cinda beytikana waxaa loo leeyahay marka waxa soo socdo marka iyo sida uu noqon doono bictibaari maa sayaulu ilayhi saasaana fiican waayo inuu aadam dhisay aahaarta kusoo aroortay waxbaa ku jiri jira xagga sixada ayb facaltu dalika sidaa baan sameeyey yaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow liyuqiimuu si ay u oogaanaan u dejiyey meeshaa asalaata salaada si ay u oogaan baan u dejiyey meeshaas fajcal ee ilaahu yaal afidatan quluub afida waa jamcu fu-aad quluubta oo min annaasi dadka ka mid ah tabciidiyo waay minta tahwii inay iilanayso oy u hiloobeyso ile ilayhim xaggooda maxay ugu hiloobeysaa bilxaji waziyaarati dadka wax ka mida quluubtoodu inay meeshaas u hilo hiloobeyso oo xaj iyo cumro ay ugu hiloobeyso mar walba ku noqnoqonayaan mar walba tahwii marka ay tamiilu ilayhim waayo tadmiin baa ku jiro bimacnaa tahwii tamiilu waayo ilaa baa lagu ayaa markaa lagu ay ku gudubtay mintaasna marka tabciidiyo waayo dadkoo dhan marka quluubtooda meeshaas usoo iilan mayso ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi hadduu dhihi lahaa dadkao dhan hadduu dhihi lahaa waa laidinku cariiri lahaa iyuu yihi furus iyo daylam ayaa idin iyo ruum baa idinku cariiri lahay laakiin waxaa la yidhi fajcal afidatan min annaasi zaxmadan iyo cariirigan aan la yaa aan la yaabaynoon isleenahay meeshaan cariiri badana dad qeyb yaroo dadka kamida leh ayb qofka muuminkaana qalbigiisa waa u hiloobaa meeshaas macana isagaa qarash ku bixinaayo isagaa juhdi ku bixinaayo isagaa dhibaato u maraayo haddana waa ku faraxsan yihiin qofka muuminkaana qofka kale marka yacni dee inuu in sidaa marka quluubta ugu hilowdo ducadii nabiyullaahi ibraahim ibraahim waay warsuqhum ilaahu arsuq min ahamaraati miraha ka arsuq xaggiisa ee biwaadin gayri dii zarcin bouba yiriye xaggaas marka miro see loogu arsuqa macnaha miraha ha u yimaado waay ha u yimaado waa qowluhu tacaala oo kale yujba walam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kuli shayin risqan min ladunna yani walidaalika mirihii adduunkaa iskugu imaanayo kii new zealand ay ku caanka ahayd iyo kii south africa laga ay ku caanka ahayd iyo kii yurub yacnii ay ku caanka ahayd geesaheedan soke sbain iyo talyaaniga iyo waxa ka baxaayo kulli meesha isugu tegaya oo miro ah ayb dhulkaasina dhul sidaas a waay oo yani aan waxba ka baxaynin kulayl badan laba buurood u dhexeeyo ilaahay haddana qiimigaasu u yeela marka ilaahay subxaanahu watacaala isagaa yaqaan wuxuu u qiimeeyey midda kale waxaan annaga wax ku qiimeynayno alla wax ku qiimeyn maayo waa caliim xakiim qofka meesha arkayna waa waa dareemi karaa yacni meesha sidaas ah haddana dadkii iskugu imaanayaan waa doorasho ilaahay uun doortay haddana mahbadulwaxyi ilaahay wuxuu u doortay waxyiga inuu kusoo hoobto aakhiri zamaankana xilliga fidnadu badatana iimaanku meesha usoo dumaayo madiino waay oo rasuulka sal l slam wuxuu yidhi iimaanku madiino isugu soo aruuraa kamaa ta'rizu alxayatu fii juxriha abeesada sida ay godkeeda ugu soo aruurto waxaan aada ula yaabaa dadka qaar markay waxyaabaha qaar ka hadlayaan oo ay leeyihiin annaga ma rabno yacni diin meelo kale na looga keenay waayo waxaana diin meelo kale na looga keenay qaarkood xijaaz iyay tilmaamayeen diin xijaaz iyo laga keenay maxay tahay bay ku leeyihin ee diinta dhan ba xaggay ka timid awalba diintu ma soomaaliya may ka dhalatay rasuulka sal ll l slama waxyiga iqra' meeshii lagu soo dejiyey makay ahayd madiinana nebi makay madiina waxyigu kusoo degaya labadaas meelna ilaahay baad doortay wixii meeshaas ka taliyo wax xun iyo wax fiicanba waa yeelo karaa ninka xunaa la nacaa adiga laakiin inaad dhulkii iyo meeshii haddii makay madiino dhulkaas marka barakaysan ee ilaahay nebiguna uu leeyahay imaanka halkaas kusoo ururaa uu leeyahayna haddii dhulkaasi kulligiis dadkiisa ay wada xumaadaan yani meel kale inay fiicnaato suuragal maaha xataa iska dhaaf dhulkaasi xadiid sunanka ku jira wuxuu ahaa idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum reer shaam hadday fasaadaan khayr dhexdiina ma ahaan idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum marka diinku dabcan uun weligeedna marka ummaddu meelahaas unbaa ayaa khayrku uu ka jiray oo dhulkaas ilaahayna inuu barakeeyo uu sheegayoo yani makay madiine iyo shaam shaamna waa soo marnay suurat lacraaf waawrahna alqowma aladiina kanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wamagaaribaha alatii baarakna fiiha dhulkaa ilaahay barakeeyey marka meeshaasaa uu diinku naga soo gaaray meel marka xun oo diin yani diin banaanka nooga yimid diinku annaga banaan unbau nooga imaanaya awelba xagoo kale ka imaanaya waxaan la yaabayse qofka sidaa dhahaayo haddaad fiiriso meelahu ku xiran yahay mataqaanaa karbala iyo ku xiran yahay iyo ciraaq billaahi calaykum ninkaas mis qofkaasu ma ismaqlamiya ma ismaqlamiya dhegi dheg afkiisa iyo dhegtiisu isma maqlayaan makiyi madiino diin xaggaas ka yimid oo wax ka sheegaa isaguna baqdaad ou markuu ugu roon yahay ku xiran yahay dabcan baqdaad culamo waa ka soo baxday maahan inaan yani waxba kama soo bixin dhahayo laakiin iyada lafteeda soo meel banaanka un soo maaha iyada hataa marka qofka waxaa fiican inuu wax sababeeyo uu yihaah waddan iyo magacyo intuusan dadku u yeerinin fulaaniye iyo inuusan dhihine uu yidhaahdo waxaan sababtiisu waa baatil waana tan daliilkiisu taasaa ka roon intuu dhihi lahaa marka wax meel heblaaye ka yimid iyo wax reer hebel ay wataan iyo waxaasi wax dad aada ku qanci karta ma ahane waxaa fiican daliilkeen wax lagu qanciyo fajcal yeel ilaahu afidatan quluub quluubta oo min annaasi dadka ka mid ah tahwii inay u iilanayso ilayhim xaggooda warsuqhum ilaahu arsuq min ahamaraati miraha ka arsuq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu say u shukriyaan qurdubi aayaddan wuxuu yidhi laa yajuusu liaxadin an yatacallaqa bihada fii طarxi waladihi wa ciyaalihi biardi madyacatin itikaalan cala alcasiizi الraxiim waqtidaa'an bificli ibraahim alkhaliil ma banaanuu yihi qofka inuu ilmihiisa uga tago meelay ku dayacmayaan isagoo marka aayaddan deliishanaayo oo isagoo macnaha ilaahay baan tala saaranayaa dhahayo nebiyullaahi ibraahimna waa ku dayanaa soo dhahayo nebi ibraahim wiilkiisa ismaaciil iyo hooyadii wuxuu uga tegay soomaa meeshaan aan waxba ka bixin iska dhaqaaqaa nebiyullaahi ibraahimaa ka dhaqaaqay wiilkiisa sax maahan buu leeyahayo fa ina ibraahiima facala dalika biamrillaahi waa ibraahim amar allou ku sameeyey liqowlihaa fi lxadiidi xaaskiisa haajara markay ka soo daba ordayay ku tihi allaahu amaraka bi haada ilaahay miyaa sidaan ku faray qaala nacam uu yidhi haa marka ibraahim amar allou fulin adi ilaahay maa kuu diray marka sidaas marka qofku marka ilmihiisu inuu meel dayacaad ku jirto ou dhigo uga tago ilaahan iska tala saartay sax maa madiyacadana waxaa ka mid ah meel gaala inuu ilmaha uga tago uu yidhaahdo waa iskaga dhaldhalaa waa waa utagaa halkaasaan kaga imaana in allaha yahdii man yashaa ilaahay qara ku dhahaya marka meeqaa dhulkan meeqaa soomaaliya ku hallawday uu kuleeyahy oo ku xumaatay oo meeqaa yacnii mar dhow intay soomaaliya ka iyagoo waaweyn ka tegoo gaaloobay xaggana markaas wuxuu ku leeyahy meeqaa qur-aanka baratay meeqaa qur-aan ku xifdisay waxyaabahaasay uu akrina marka ardu madyaca waayo qofka inuu ilmihiisa meel ay ku dhumaayaan ay ku baadiyoobayaan inuu uga tago hadhowna uu yidhaha ilaahan u tala saartay aniga hidaaye min allaahi waayo adi ma maana awal buu xanuuni jiray horta adiga dadaal wixii kaa fakado ilaahay kuuma haysto laakiin aawa ijtihaadkii iyo dadaalkii marka taasaan marka dadka in badan lagu haynin xaqiiqaduna waxay tahay markuu rasuulku leeyahay sal l slam laa tataraa'a naaraahumaa yacni gaalka iyo muslimka labadooda debiyeysa is arkin xigmad weyn ayaa ku jirta oo dareemi karo ama fahmi karo qofkii wax arkay oo arkay waayo marka haddaad adiga ku badbaado ilmaha say ugu badbaadayaana aada u adag ba hadday kuwaas ku badbaadaanna kuwa kusii xiga waaba adag tahay ayb xaqiiqaduna marka xataa waxaad arkay dadka waaweyn inaysan meeshaas ku badbaadaynin waayo dad waaweyna waxaan aragnay hadda axkaamtii islaamka looga dhaadhicinayo sida gaalka oo kale qofaan diinkaba ku jirin qaabkaad wax uga dhaadhicinaysaad qof weyn wax uga dhaadhicine oo islaamka ku dhashay ku koray muslimiin dhexdood ku barbaaray wuxuu ku leeyahay xukunkan aayaddan maxaysaan u tahay xadiidka nebiga saan uu yidhi yaa la yidhi ka waran haa nebigaa yidhi sal l slam arrintan xoogaasoo ma noqonayso cadaalad daro hadduu ka dhowro afka wuxuu leeyahay arrintan xoogaa shakiyaa ku jiro bal wadaadou sheeg kanroonaa ku dhahaysaas maxaa ka dhashay marka laa tataraa-a naaraahumaadaas laga tegay marka ay ka dhalaneen lacalahum yashkuruuna likay yashkuruu si ay alla ugu shukriyaan rabbanaa inaka taclamu maa nukfi wamaa nuclin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaka adiga taclamu waad ogtahay maa waxa nukfi aan qarinayno iyo wamaa waxa nuclinu aan muujinayno rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaka adiga taclamu waad ogtahay maa aladii kii nukfii ay nukfiihi aan qarinayno iyo wamaa waladii kii nuclinu ay nuclinuhu aan muujinayno wamaa yakfaa ma qarsoonaanayo cala allahi alla korkiisa min shayin ay shay-un ka qarsoonaan maayo fi lardi dhulka korki dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexdeeda wax ilaahay uga qarsoonaanayo ma alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale allay u sugnaatay alladii allihii wahaba lii aniga ii hibeeyey cala alkibari weynaan korkeeda xaal aan ahay ismaaciila ismaaciil ii hibeeyey wa isxaaqa isxaaq ii hibeeyey iyagoo waa weynibuu ku dhalay ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa'i ducada mid ajiibis badan waay samiic hunaa bimacnaa mujiib waay oo samiica samica bimacnaa adraka sowta codkiibuu maqlay waa la dhahaa samiic bimacnaa ajaabana bimacnaa mujiibna waa lagu macnayn karaa samiica bimacnaa ajaaba ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa'i ducada ku aqbalid badan waayo ajiibis badan reelmaha ilaahay siiye da waxaa uu ugu far uu ilaahay ugaga mahadinayo ugu farxayo maxay tahay isaga gadaashiis inay diinta sii wadaan u rabaan rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiima asalaati salaada ku ooga ilaahu iga yeel aniga wa min duriyatii wa min bacdi duriyatii ubadkayga wax ka midana ilaahu ka yeel sidaas mintan tabciidiyo waayo sababtoo ah waa ogaa nebiyullaahi ibraahim duriyadiisa kuwo ka mid oo daalimiina inay jiraan waaba loo sheegay qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin soo lama dhihin aayadda kale suuratu saafaad wamin duriyatihimaa muxsinun wahaalimun linafsihi mubiina ku jirta rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna wataqabal aqbal ducaa'i ducaa'ii aniga ducadeyda ilaahu aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna ikfir dhaaf lii aniga i dhaaf waliwaalidaya labadii i dhashayna ilaahu u dhaaf marka waa intaan ilaahay ogeysiinin hadda aabihiis inuu yacnii gaalnimo ku dhimanayo inuu naar gelayo intaan la ogeysi intaan laga ri markay u caddaatay waa tii suuratu tooba aan kusoo marnay ayb walilmu'miniina mu'miniintana ilaahu u dembi dhaafi yowma maalin yaquumu lxisaabu xisaabta ay istaageyso xisaabta maalinkay qumayso ilaahu n yacnii u dembi dhaaf leanna maalinkaasa aada u daran weli waalidaya markaas ee labadiisii waalid ugu dembi dhaaf dalbaabihii gaal bouba ahaaye waxaa laleeyahy horta hooyadii way islaamtay ama waxaa laga wadaa in aslamaa wataabaa hadday towbad keenaan ilaahu u dhaaf qaaraasaas dhahayo waxaase ka fiican in la yidhaha intuunan aabihii arrintiisa u caddaanin ayuu sidaas yidhi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih